go-aanka madaxweynuhu gaaray waxaan u arkaa inuu yahay mid la qaatay xilligii ku habboonayd maadaama xilli kala guura la gelaayo xilligii doorashada soo dhowaatay lana isku afgartay in maaragtay dawladda iyo baarlamaanka wax waktiga loogu darin baarlamaankuna markii madaxweynuhu hortegey oo uu ka codsaday wax ummaddu u midaysan tahay in ay la shir tagaan ay meermeeris galeen waxaan u arkaa inay tahay xilligii ku habbooneed oo madaxweynuhu go-aan qaadan lahaa uuna yahay mid sax saa darteed ummadda soomaaliyeed waa inay gartaan dantooda maalin walba in wax loo yeeriye maahan ayagaa soomaali isla ah ayagaa muwaadiniin ah waa inay dantooda gartaan maalin walba in maxaan ku dhaha lagu dhex jirana dan uma aha ummadda soomaalida soomaalida waa inay danahooda gartaan wakhtigoodana ka faa'iidaystaan muddo dheeroo shan iyo labaatan sano ah yaa lagu jiray ishaysad iyo isjiidjiid marka waa in laga gudbaa oo ummaddu danahooda haddii aan la gaari karin doorasho qof iyo cod ah wixii kale oo la gaari karo waa inay ummaddu si wada jir ah uga qayb galaan sidii maamulada gobollada maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ay isla garteen inuu madaxweynuhu ayido waa ku taageersannahay waana qodob muhiim ah oo loo baana arrinkaas kale ani shaksiyan waxau arkaa mid lagu degdegay ilaan talada waxay ahayd in xoogaa loo cagdiya markii loo fiiriyo maxaa lahaa xaaladda hadda jirto hadduu go-aanka madaxweyneha iska qaato waxaan isleeyahay ani xasaasiyad badan abuurmayso marka waxaan dhihi lahaa taladaasi dib ha loogu noqdo waa haddii dadka madaxda ama dadka talada ka go-do maxaa la dhahaa ay wax ku egid samaynayaan si dalka loo badbaadiyo marka kolley waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweynuhu soomaaliya waaye dastuurka tii maxkamaddii tii wixii asaga isku qaatay marka dadka waxa siiyo wax uu ogolaado go-aanka waxaan leeyahay bulshada ha lagu soo celiyo ma aha mid baarlamaan ma ahan mid maxaa lahaa wasiiro ay go-aanka gaari karaan dadka iskale dalka iskale yaysan talada keligood qaadanin dadka ha kusoo celiyaano go-aanka deg degaana ha laga fiirsaan dhihi lahaa insha allah wamahadsante marka waxay kula ahayd in baarlamaanka loo daayo iyo iyo meelo kale kolley talada baarlamaanka in laga sugo ayaan dhihi lahaa aniga waayo baarlamaanka waa golihii sharci dejinta ayaan wax walba ka sugeynay go-aanka laasiga madaxweynaha wuu leeya lakin hadduu soo hormarsay tiis waxay ila tahay dadka kale intaan waxba go-aan la siinin loona ogolaanin taas marka waxay ila tahay in dib loogu noqdo ilaan haddii taladii dadka laha ee madaxweynaha qabto waxaan u malaynaya kolley waxa dhan inu madaxweynaha u dhamaan doono waxaa la yihahdaa maxamed nuur cali oo kamid ah dadka degan magaalada muqdisho go-aanka madaxweynaha waa soo dhaweynayaa sababtan waxaa waaye baarlamaanka oo la horgeeyey waxay haysteen muddo muddo ay go-aankooda iyo fikirkooda iyo ay ku gaari kareen haddana waxaa muuqata maadaama waqtiga uu yaryahay inay waqti lamis meeshaas ku jiro marka waxaan kusoo dhaweynaya go-aanka madaxweynaha in howsha horey u socoto isbeddelaa muhiima isbeddelka in la gaaro doorashooyin ay dhacaan waxaa kaloo jirto baarlamaanka waxaa jiro saan oo kale barnaamijyo badan oo inta dhex dhigay ay ku kala qaybsameen foodooyin badan ku dhaceen oo waxyaaba badan sida taarikhda lagu haayo marka waana baarlamaanka oon u dhisleen howlaha siyaasadeed ee horyaala ee muuqda keliya ay rabaan keliya ayaga nin walba uu ka fikiraayo sidau kusoo noqon lahaa iyo meesha wax ka gashan lahaa iyo qaab oo macnaha monobole ah haysasho ah ayaan u arka aniga marka go-aanka madaxweynaha maadaama uu laalay horena u socodsiiyey waa soo dhaweynayaa fikirkeyga bismillahi raxmaan iraxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed madaxweynaha inuu go-aan gaaro waa fiican tahay maadaama afar sano iyo waxoogoo la shaqaynaya oo go-aan rasmi ee bulshada loo soo saari waayo in bulshada go-aan rasmi ee loo soo saaro oo si cadaalada wax loogu maamulo oo wax la qeexo ayaa fiicnaan lahayd haddana madaxweynaha arrinta uu ku degdegay waa wanaagsan yahay dalka doorashada dhab e oo daacad inay ka dhacdaal rabaa oonan dabandaabiye iyo aan lahayn dulduleylo wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah